أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ku dhowaad konton askari ayaa lagu dilay weerar jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay ka fuliyeen mid ka mid ah gobollada dalka maali howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya hogaamiyaha ururka midooda afrika ayaa walaac ka muujiyey dhibaatada dhaqaale ee ay wajahayaan ciidamada kufaarta afrikaanta wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka cadowga maamulka islaamiga degmada maxaas ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlo diini ah usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqana degmadaasi horumar ballaaran oo dhanka wax soo saarka ah beeraha ah ayaa laga dareemayaa deegaanka biyoole ee hoostaga degmada teeglow ee wilaayada islaamiga bokool
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhdii hijiriguna ay tahay lix iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan iyo isagii oo dhan ku dhowaad konton askari ayaa lagu dilay weeraro jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay ka fuliyeen mid ka mid ah gobollada dalka maali haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka bashiir muxidiin abu ayman jamaacada nusratul islaam almuslimiin ee ka jihaada waddamada saaxilka iyo saxaraha qaaradda afrika ayaa sheegtay mas-uuliyadda howlgallo lagu dilay tobanaan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda riddada ee maali ciidamada mujaahidiinta oo allaha kaashanaya ayaa laa fadligii weeraray fariisin ciidan oo maleeshiyaadka xukuumadda boomaako ay ku lahaayeen deegaan dhaca duleedka magaalada kaaka ee gobolka mubti dagaal in muddaha socday kadib waxaa ciidamada mujaahidiinta u suuragalay inay gacanta ku dhigaan fariisinka ayna soo khaniimaystaan hub isugu jiray noocyadiisa kala duwan bayaan ka soo baxay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay ilaa iyo sagaal iyo toban askari isla gobolka mubti ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerareen saldhig ciidan oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xukuumadda maali oo ku yaala magaalada koona weerarkaasi waxaa lagu dilay kow iyo labaatan askari halka mujaahidiintu ay soo khaniimaysteen hub kala duwan iyo mootooyin goobtaay ugu carareen cadowga allah howlgalladan ayaa qayb ka ahaa silsilado duulaana ah oo maalinnimadii sabtidii ee toddobaadkii lasoo dhaafay ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhigyada ciidanka maali ee gobollada dhaca bartamaha koonfurta iyo waqooyiga dalka maali kuwaas oo sidoo kale mujaahidiintu ay kula wareegeen saldhigyo laga hagayey diyaaradaha darooniska iyo kuwa dagaalka waad mahadsan tahay bashiir howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo qaraxyo ah oo maleeshiyaad riddada ka tirsan lagula eegtay deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo shalay gelinkii dambe ilaa isaaka mujaahidiintu waxay saddex weerar oo qaraxyo ah loo adeegsaday ee ku qaadeen maleeshiyaad riddada ka tirsan xilli ay ku socdaalayeen nawaaxiga deegaanka birta dheer ee duleedka kismaayo laba ka mid a qaraxyadaasi oo ka dhacay nawaaxiga deegaanka bibi waxaa lagu dilay hal askari oo murtad ah halka afar kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo mid ka mid ah dhaawiciisa uu daran yahay qaraxii saddexaad oo saaka lagu beegsaday murtadiinta weli kama soo bixin wax faahfaahin ah ciidamada mujaahidiintu waxay saaka dugashadii salaada subax kadib dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta w f b ee degmada garbahaari ee wilaayada gedo waxaa halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka kale wilaayada banaadir qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala egtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa booliska militaro waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi laba askari dhanka kale wilaayada bokool ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xerada kufaarta habashada ee garoonka diyaaradaha degmada waajid xili halkaasi ay ka degaysay diyaarad sahay u siday xabashida hogaamiyaha ururkaaladka midooda afrika ayaa walaac ka muujiyey dhibaatada dhaqaale oo ay wajahayaan ciidamada kufaarta afrikaanta tafaasiisha warkan waxaa hayaa marwaan maxmed kadib kulan ay soo qaban qaabisay dowladda sildhiibiyadda uganda oo looga hadlayay halista dhanka maaliyadeed ee ay wajahayaan ciidamada kufaarta afrikaanta ayuu gudoomiyaha ururgaaleedka midooda afrika kheyladhaan afka labadii yeeriyey maxamuud cali yuusuf ayaa ugu baaqay dowladaha ku bahoobay ururka midowda afrika inay dhisaan sanduuq maaliyadeed oo u gaar ah waxa loogu yeero arrimaha nabadda iyo nabadgelyada guddoomiyaha ururkan ayaa sheegay in ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee ku sugan soomaaliya ay wajahayaan maalgelin la-aan sidaas daraaddeed loo baahan yahay in la howlgeliyo sanduuq maaliyadeed waa in mustaqbalka howlgalka midowda afrika ee soomaaliya lagu hago himilooyin istaraatiiji ah oo cadda waxaan ku baaqayaa in fargal laga dhigo sanduuqa maalgelinta si ciidamada ku sugan soomaaliya ay u helaan sahay joogto ah ayuu yidhi maxamuud cali yuusuf midowda afrika wuxuu ka digay in haddii aan maalgelin joogto ah loo helin ciidamada afrikaanta ah ee soomaaliya ku sugan uu dhici doono isbeddel weyn oo dhanka amniga ah haddii aan maalgelin afrika dhexdeeda ah loo helin howlgalka soomaaliya waxaa khasaaro noqon doona guulihii laga gaaray howlgalka dib u dhac weyn ayaana imaan doonaa ayuu yidhi mar kale wasiirkii hore ee arrimaha dibadda jabuuti dowladda siliibiyadda uganda oo sanadkan hoggaan ku haysa hoggaanka meertada ah ee golaha nabadda iyo nabadgelyada ururka midowda afrika ayaa dhankeeda ka digtay maalgelin la-aanta ciidamada a u esom ee duulaanka ku jooga soomaaliya horaantii bishan ayay xukuumadda washington iclaamisay in wixii ka dambeeya soddon iyo kow diseembar labada kun lix iyo labaatan ay joojin doonto dhammaan qarshaadkii ay ku bixin jirtay ciidamada afrikaanta ee soomaaliya arrinkaas oo qoobgariir weyn ku riday dowladaha gaalada ah ee ciidamadoodu dalka joogaan falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in lacago ay iska aruuriyaan dowladaha ku bahoobay midowda afrika aysan wax weyn u tari doonin howlgalkooda soomaaliya mahadsanid marwaan wilaayadda islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari toobadkeenah oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdiwaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkani haya cabdulaahi maxamed cabdi waa askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka maamulka shahaadala dirarka ah isku magacaabay jubbaland gaar ahaan maleeshiyaadka ku sugan deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo wuxuu isu soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada hoose bismillaahi raxmaan raxiim nigu magacaygu waa cabdulaahi maxamed cabdi waxaan ku jiri jira oon ka tirsanaa nimankan murtadiinta oo birta dheer fadhida anu waxaan joogay sanadii lix bilood sanadii lixdaa bilood meeshan baan fadhiyey halkan birta dheer marka wax dagaalana gacanta islaamka ma bixin ilaahay igumana ridin ma garat markii hore waxaa igu tashkiilin wallaahi dhallinyarnimo iyo kuwayaw kale oo meesha jooga iyo xun baan dhahay waa waxaan iska noqonaynaa boolis dabadeetana niyow waan isla yaabay uun marka intay khalada hore igu khaldeen unbaan isiri meeshan ha ku dhimanin ee meeshan maaragtay dar ilaahay ilaahay baa toobadda isoo toobadgeliyey walaalaha islaamkaan umid kolkan iyaga u tegay nuur baan dareemay marka aad iyo aad baan u fiicanahay askarigan toobadkeenka ah ayaa baaq u diray maleeshiyaadkii uu ka soo tegay islamarkaana weli ku sugan xaaladii uu isagu ka soo cararay nimankii baan la talinaya anigu iga dambeeyey nimankan waxaan leeyahay in maadareyaalow sidii laynoogu sheegeynaya sidani isku mid maaha marka nin kasta waa ka tasho intaadan gacanta walaa muslimiinta walaalaha muslimiinta aadan ku dhimanin iskaga soo bax ilaahaaga usoo noqo toobadkeen intaasna waxay dadkan dad walaalahana aweeyaan muslimiinta si fiican oo wallaahi bilaahi tallaahi si shucuurtooda dareemaysaa naloo soo dhaweeyey oo nalagu yidhi walaalahanaa nahay walaalahanaa tahay si fiican baanu ku dhaqaalayna aad baa lay dhaqaalay maamulka islaamiga degmada maxaase wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa dowladdii inay u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmadaasi sida uu ku warramayo saadiq muumin dowradan oo socotay muddo labaatan iyo lix maalmood ah waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada maxaas ee wilaayada hiiraan u qabtay haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada waxaana muddadii dowrada ay socotay haweenka maxaas ku barteen asaasiyaadka diinta islaamka qaar ka mid ah haweenka degmada maxaas ee ka faa'iidaystay dowradani diiniga ah ee u socotay muddo bil ku dhow oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa xusay in wax badan ay ka faa'iideen dowrada waxayna dhanka kale soo dhoweeyeen culumtii ay ka faa'iideen dowradaasi diiniga ah mal usuulu salaas allatii yajibu cala alcabdi macrifatuhaa hiya macrifatu cabdi rabbi wa diini wa nabiyi maxamed sala allahu calayhi wasalam limaada qalaqana allahu خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا maa hiya cibaada هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ka maraatib اddiin مراتب الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان maa hiya aliimaan هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بمعصية kam arkaanu lislaami kaanta islaamka waa imis khamsatun shan weeye wahiya ayaguna shahaadatun qiritaan weeye an laa ilaaha alla xaq lagu caabudinu si jira in la qiro alla- ila allaahu allaha weyn muugiye wa ana maxameda nabi maxamedna rasuulullaahi rasuulku ilah inuu yahay in la qiro وإقام الصلاة صلاة لوغو وإيتاء الزكاة زكاة لبحيو صوم رمضان بش رمضان ولا صومو وحج البيت بيت إلى لو حجيو من استطاع إليه قفتي أول سبيلا وضو ما هو شرك وأن تجعل لله ندا وهو خلقك كم أقسام الشرك قسمان وهما أكبر وأصغر ما عاقبة الشرك حرمان من الجنة وغلود في النار ما هو المرتد هو الذي يكفر بعد الإسلام بقول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو شك ما حكم المرتد حكم الكافر وحد القدر لقول صلى الله عليه وسلم من بدل الدين فاقتلوه ما هي ظهارة هي رفع الحدث وإزالة النجاسة بالماء والتراب الدائرتين أو الدفق ما هو الوضوء هو دهارة مائية لأعداء مقصوصة على صفة مقصوصة في الشرع ما هي الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مقتتمة بالتسليم كم شروط صلاة شروط صلاة وأمس السمان تسجد وهي الإسلام قف وإن إسلام يا العقل وإن عقل لا التمييز وإن وحجر يا دهارة الحدث وإن حدث ككرية لا إسالة النجاسة النجاسة وإن السبية ستر العورة عورض وإن أستر الدخول وقت وقت وإن سوقر استقبال القبلة قبلة وإن قابلة التحيات التحيات المباركات المباركات الصلوات الصلوات الطيبات لله الطيبات لله السلام عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أيها النبي ورحمة الله وبركاته bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin alla ayaa mahadda iska leh masuuqa ina keenay meesha oo qeyrka ku wada baranaynay wiilashii qayb ka ahay oo u qabanqaabiyey oo ugu horeeya maamulka degmada mahad iyo xasanaad ilaahay ha ka siiyo annaga muddo yar ayaan joognaa muddadaas yar oon joognana wax badan ayaan ka faa-iidnay ilaahay fadligiis waxaa alla ayaa ku mahadsan ilaahay baa mahad iska leh ilaahaygiis ku keena keenay meeshaan qayrka badan ilaahay baa ku mahadsan annagoo caafimaad qabno aan gudanay dooro noo socotay labaatan iyo lix maalmood mahaddaas ilaahay u sugnaatay dadkii noo soo qabqaabshay ama juhdi iyo ku bixiyey ku bixiyey dadaal badan na mahad ilaahay ha ka gaarto ayaan leenahay dowladaas waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan oo khayra towxiidka uu ka mid yahay shirkiga uu ka mid yahay salaada ay ka mid tahay dahaaradu ay ka mid tahay siirada nabiga sallallahu calaihi wasallam ay ka mid tahay khayr badan ayaan ka faa'iidnay waxaan u sheegayaa kuwa aan lagala qayb qaadan oo nala mid ah oo walaalaheenana fursadaasu way dhaaftay inay ka faa'iidaystaan mid kale aysan dhaafin ayaan kula dardaarmayaa dowladan diiniga ah ee loo soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmada maxaas ayaa qayb ka ah dadaalada maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraanna ku horumarinayo waxbarashada diiniga ah ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan aad baad u mahadsantahay saadaq ugu dambeyntii horumar ballaaran oo dhanka wax soo saarka beeraha ah ayaa laga dareemayaa deegaanka bioley ee hoostaga degmada tiglow ee wilaayada islaamiga bakool cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkani haya deegaanka bioley oo ka mid ah deegaanada waaweyn ee hoostaga degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada bakool masaafo ahaana u jira qiyaastii laba iyo toban kilomitir dhanka koonfureed ayaa sanadihii u dambeeyey ku tallaabsaday horumaro ballaaran oo dhanka wax soo saarka ah gaar ahaan tacabka beeraha oo bulshada magaaladaasi ay ka sameeyeen dhaqaalo fara badan idaacadda islaamiga ah ee andalus oo booqatay qaar ka mid ah beeraha bioley ayaa lagu soo qaatay barnaamijka sahanka dhaqaalaha waraysiga mid ka mid ah dadkii ugu horreeyey ee deegaankaasi ka bilaabay beeraha laga soo saaro khudaarta noocyadeeda kala duwan macalin xuseen ibraahim waxa uu ka mid yahay beeraleyda ku dhaqan deegaanka bioley wuxuuna duleedka magaalada ku leeyahay dhowr beerood oo aseendooyin ah kuwaasoo ay ku beeran yihiin geedmiroodyada noocyadooda kala duwan sida cinabka babayga mooska lindhanaanta iyo khudradaha kale isagoo waraysi siinayay warbaahinta andalus gaar ahaan barnaamijka sahanka dhaqaalaha ayuu ka warbixiyey dhaqaalaha uu ka sameeyey beeraha qudaarta iyo sida ay ugu tiirsan tahay noloshiisa waxaa beertun ini an hatte qudaartunka abuuri maybaa ilaahinka mahdiyeey walbada noo hatam geeke an gurley haadoy hataa lanka daruuf badan ka dhegin wal kasta haadeen wal kasta alxamdulilah hata geeka lan noololeh hata geeka ilaahay inka maxsan hata iyada noololeh infaylata aa guryey yaa ku gaddi beer beer kale oo beertas oo roobkan ku gaddi oo weli lama soomaad eh, hata- ah, saddex soomaad kale ku gaddi beertunayn ku gaddi goosaskii kay saddex goosu saddeed goos hata biilsho aan shilin ma biyahay beertilay ku- eh, ku biilidahay haa haa inshal qiibsanyiin awlaadilay dhe balaantilay dhe lan wahti geeka alxamdulilah walwaaysan male lan kasta walaashay jaabshiyan ka jara walay kala tale aho alkun alkun ayno in isku kweena ku taladaan hatana beertilay gudaartilay ku biyahay haa haa nguuri ki ma nguuriyey ad afar ayigina hatana beertiya ka shaq ahan qaar qaarna walbarshi ka jaraan dugsi ka jaraan Eh, lanko macalin dugsi fidhi madarsi fidhi lankal had usiina may buwaha dadka kalen arday walay bardahan ha alxamdulilah antalay lanku guuri ha lan awlaadun iyo اللي دبيلك فداس iyo awlaadun oo hataa meelilka haay oo kulli shooba beerta walay ku baxeen leylka haay macalin xuseen waxa uu sidoo kale ka warramay ka hor beerashada khudaarta noloshiisa iyo waxyaabaha ay ku tiirsaneed wuxuuna sheegay afartan sano oo ka mid ah noloshiisa inuusan deegaankiisa meelna uga bixin taas oo ku dhiirigelisay inuu maalgashado deegaankiisa tuman ilisin an beertun asaasi an bilaawna maalin dugsi haay madarasi fadhi lankii oo madarasidaasi awlaadasay walay an geedhe ku hele ilaahay marshiya jaree dhullay ka gadahay magaalada lehaati beerlehati biyoon beerlay ka gada dhullay ka gadahay markun beeroonkii kasmay fadaan geeki waktigaas hay beerugaa soo badarka bahaw iya ka gadahay bisgide doolan gabi oshine intii hata beertunku hor ena doolalkaas shinidaas ya walaay dante e iyo walaay oo maarane hoole e ka fulaysaday mukutamni weligey tumun iyo siyeesan iyo beeladweyne dugsi haka fidhi shansanihii haka kii tumi siyeesan anoo jaro shansan haddii liska dar labaatan iyo saddex sano labaatan iyo saddex sano biyoli hor mukutamnan lihidun waa jarhatan haa afartun sano intiroog beeroley naqdanime camal kalen horma galan alxamdulilah meel kelman jeeda Ha, dadkii rubtan jeedan layaabe dadka oo maaragne meel kale jeed bada galaan layaabe hataan owlaada maaragne kii kasoo hataa wala kasiye lahaa reebaha ku reebaha imbato walay baroy yaa lahaan mar wax laga weydiiyey wax soo saarka beeraha biyoley ayuu sheegay in wax kasta oo loo baahan yahay oo khudaar ah ay ka baxayaan beeraha biyoley dhulkaas hata dadkii beledweyninku kooy oo saddex sana ka shaqeeyay oo saddeed sana ka shaqeeyay daada noo gali ee, oo, ee, walaha ninku baho ay lehat inta ka shaqeeyahan shaqaalada intaa kooyti oo beledweyne ka shaqeeyas beeroon ka shaqeeyahan hata beeran laha ankiraan basal shileedii maha ku saarenaa saddex bool loor oo kantaal oo basalaha ku saaren kantaalkii tumo i todoba doolar lay gadaanayno loorkii loorkii ee dadkaasay dhibaatada oo meelaha ku wedi alxamdulilah hata inta meel ma jeedaan meel intan hayn ma fadaan macanaha qudaarta kale walaay kale nyaanye iyo ma aragne koosta ansalaata kulli shooba ma aragne beertun wal soo saarsha wal ahtigee koontamal arayo wal kasta ka faylatilay wal kasta ka bahaasilay biyoley waa deegaan qadiimi ah wuxuuna magaciisa uu ka wen yahay muuqaalkiisa balse shantii sano ee u dambeysay waxa ay bulshadiisu sameeyeen horumarro dhan waliba ah kadib markii ay heleen amni buuxa iyo maamul islaami ah oo ku maamulaya shareecada islaamka walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusi xiligan waa aniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu